bsmi illaahi الرaxman الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslama clى nabiyina muxamadi wclى alih wasxaabih ajmaciin ama bacdu qala alimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah tacaala baabu ma jaءa fi اlkharsi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaa-a ku yimid fi lkharsi oo doroska beertii in la doroso la qiyaaso waxa ka soo baxayo ayb oo sakadii marka sidaa lagu saleeyo kharsigan marka la tilmaamayana wuxuu galaa oo keliya himaarta himaarta laga sakeeyana waa timir iyo zabiib labadaasaa la dorosayaa marka iyadoo zabiib ahaana iyo timir ahaana loo bixinayaa dabcan cinabka iyo timirta iyadoo geedkii iyo ku taallo markay bisaylku uu kusoo bilowdo oo bacda buduwi salaaxihaa ayaa la qiyaasayaa inta kasoo bixi karta la qiyaasa marka ay bislaataa shardi ah ayb himaarta keliyana waay waxa oo kharsigu uu galo dalagan caadiga galeyda iyo waxyaabahaas ayaga kharsi laguma sameeyo ayb saxaabadu saasay u badnaayeen fatwadooda ayb qaarisku marka hal miyo waa la rabaa mase labo intaba waa layskugu khilkhilaafay hal waa ku filan yahay laba waa ku filan yahay hal waa waa ku filan yahay waa la yidhi labaa shardi ana waa la yidhi ayb inuu yaqaano cadli inuu yahay waxayaabahaasna uu yaqaanana waa shardi faa-iidada kharsiga ku jirtaa maxay tahay marka laba faa-iidaba waa ku jirtaa waxa kharsiga loo sameynayo miskiinkana waa faa-iida ugu jirto ninka beeraleyda ahna faa-iida ugu sugan miskiinka faa-iida ugu jirto waxay tahay beertaani haddii la yidhaha yaan la qiyaasin mirana ay tahay waagii la goosto uun keliya intii uu goosto zakaha ka bixiya haddii la dhaho ninkan inta uunan sakadii goosashadiiba la gaarin waxbuu cunayaa dadba wax u rarayaa uu siinayaa marti masaakiin dadad kaleo wax iska siinayaa marti u timid iyo howlahaasuu ku dhammaysanaya hadhow marka miro yar baa soo haraya masaakiinta mirahaas yarka ah ayaa ay wax ku yeelanayaan wax badan oo mirihii ka mid a ama qeyb ka mid ahna xisaabtii laguma darin waana la cunay waa fahmaysaanay ila tahan ayb dhinacaas marka miskiinkii faa-iida uga jirto ninka beertana faa-iida uga jirtee intuu xaq miskiin uu cuni lahay oo isagana uu iska xayirmi lahay ayaa waxaa la yidhi beerta marka horeba ha laga doroso qiyaastaas hadhow sakadaada aada bixin doonto aduu intaas unbaa lagaa rabaa iska cun miskiin siisa qaraabadaada haddaad doonto haddaad doontana marti sii ha laguu xisaabo xaq miskiin intaad wada lahayd intaas adiga bixi marka kharsigu marka waa min baabi tadmiin tadmiin marka waxaa laga wadaa iyadana ninkan beertiisa la odorosay waa damaanayaa waxaas tadmiinku marka waxay tahay markii la qiyaaso ee la yidhaha beertan intaasaa kasoo go-i karto sakadeeda maxay noqonaysaa intaas intii baa laga rabaa marka ninkan haddii marka yacnii tadmiinku marka macnihiisu waxay tahay kor iyo hoos intaasaa laga rabaa hal si unbaa marka ay ku baaqan kartaa haddii aafa ay timaado ninkii waa lagu qiyaasay waxbaa la odorasay intaas waayaa la yidhi sakada beertan markii sakada waqtigeeda la gaaray dhibaatow sheegtay beertii waa baaba-day dabeylaa timid roob fara badanaa yimid mirihii waa dheray kanuu noqday waxbuu sheegay aafadaas marka samaawigaa waa laga aqbalaa laakiin wax kale maya hadduu beerta iska gado hadduu si kale yeelo intii unbaa la rabaa inuu bixiyo ayb beertii sidaas ahayd buu iibiyey qof kaleu ka iibiyey hadhow marka saacigu intii kharsiga uu ku yimid waa inuu ama isaga bixiyaa ama beerta ha ka bixiyo ama suuqa ha ka soo gado intaas xoolo masaakiintu leedahay haddii marka beertii hadda dadka qarsi wax sameeyaa ma leh inkastoo innaga da timir iyo cinab ma beeranaba ayb laakiin haddaan kharsi la samaynin ee qofkiina iska cuno martidii iska siiyo hadhow ugu dambeyn markii beerta uu guraayo waxa uu guro keliya uun ka sakeeyo ninkaas waxbaa ku maqnaanaya xaq ayb waxyaabaha marka sharciga maxaasintiisay ka mid tahay iyo sida uu u fiiriyey madaahibta afartaana abu xaniifa marka laga reeba inta kale waa qabaan abu xaniifa isaga wuxuu leeyahy waaba ribo wax aan la aqoonin baa laga qiyaasayuu leeyahy wixii marka inaynan intii ku imaanin baa laga yaabaa waa riboo kale uu leeyahay marka hadda idaa jaa annasu waxaa weeyaan batala alqiyaas waayahy qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa abu dawuud aلطayaalisiyu qala akhbaranaa shucbatu qala akhbaranii khubayb bnu cabdiraxmaan wa huwa khubayb bnu cabdiraxmaan bni khubayb ibni yisaaf alansaari hiqat rawaa lahu ljamaca qala samictu cabdiraxmaan bna mascuud bni niyaar huwa alansaariyu almadaniyu maqbulu rawaa lahu abu dawuud wtirmidiyu wanasaa-iyu ayb qaala samictu cabdaraxman bna mascuud bni niyaarin yaquulu jaءa sahlu bnu abi xahmata ayaa yimid ilaa majlisinaa buu yimid majliskeenna faxadaa wuxuu sheegay ana rasuula اllahi sal l slama kaana yaquulu nebigu inuu dhihi jiray idaa kharastum haddaad odorostaan fakhuduu qaada wadacu thulutha saddex meeloodoo meel ka taga fa in lam tadacu thulutha thuluth haddii aydan ka tegaynin fadacu rubuca rubuc ka taga yacnii beertii waa la qiyaasay markii la qiyaaso inta wax inta ka soo baxaysa la odorosay oo la qiyaasay qiyaastaas saddex meeloodoo meel ama afar meeloodoo meel waa laga tegaa xisaabta lagu dari maayo inta kale ayaa sakada lagu xisaaba ayb sababtoo ama yacnii in la yidhaahdo inta isaa qiyaastii la sameeyey sakadii kasoo bixi lahayd afar meeloodoo meel saddex meeloodoo meel waa laga tegaa inta kalea ninkan lagu qora hadba sidii loo xisaabo ayb sababta looga tegayana de waxay tahay inta ay cunayso ayb sababta looga tegaayo waxay tahay ninkaana de wax shimbir ka cuntay iyo wax marti iyo ama wax isaga reerihiisa iyo ayaa looga tegaa intaas isaga reerihiisa inuu siisto waxay shimbiruhu ka cunaan waxyaabahaas baa lagu dabaraa thuluthka ama rubuc ayb marka sharciga wuxuu yaqaanaa markuu wax jaan goynaayo qofka waxaa la fiirinaa wax u soo bixi karo intaasa haddana looga sii naxariisana ayb laakiin qofka haddii la yidhaahdo dakhligiisii oon la ogeyn xaalkiisii lagama warqabo wax unbaa la yska saarana sharcina maahan caqlina ma aha xataayb mujtamacan hadda yacnii iyaga uun adduunyada ku hormaray qof markay wax ka qaadayaan dakhligiisa iyoy fiiriyaan markuu dakhligii keeno inta ka bixi kartay feeriyaan ay ka qaadi karaan intaasay haddana tartiib tartiib uga sii qaadayaan waxaan waalida oo kale hadda anagu dadkeenna iska samaynayaan oo kale ma jiraan intaasaa lagugu qoray keen haddii kale xer meesha wax iga galay male aniga ama xoolahan dadka inta laga qaado un la leeyahay yacnii qofka aan qaab looga naxariistaaba aan la aqoonin ma fiicna ayb sharciga marka wuxuu ku socdaa miisaan iyo qistaas iyo cadaalad dhaba ayb idaa kharastum haddaad odorosaysaan fakhuduu qaada wadacu hulutha hulutna ka taga fain lam tadacu hulutha haddaydan ka tegaynin fadacu rubuca marka huluthka iyo rubuca kala doorashadiisa waxaa iskale ninka sakada aruurinaya saaciga hadduu u arka inuu rubuc uga tago waa uga tegaa ulus buu uga tegaa hadduu doonana qaala wafi lbaabi can caaishata wacataabi bni asiidin wabni cabaas qaala waalcamalu calaa xadiidi sahli bni abi xahmata cinda akari ahli اlcilmi fi lkharsi odoroska wa bixadiidi sahli bni abi xahmata yaquulu axmedu wa isxaaq karsigiibu marka tirmidi fasira waalkharsu kharsigu idaa adrakat اthimaaru miruhu haddii uu gaaro min aruabi ruab xaal uu yahay waalcinabi cinab xaal uu yahay mimaa fiihi zakaatu waxyaabaha ay zaka ka waajibayso na ah bacatha suldaanu suldaanku wuxuu dirayaa khaarisan nin soo qiyaaso fa kharasa calayhim waa ku qiyaasayaa korkooda waalkharsu an yandura inuu fiiriyo waayo man yubsiru daalika arrintaa nin aad aragti dheer ugu leh oo beeraha wax ka soo bixi kara iyo qiyaasi karo fa yaquulu wuxuu dhahayaa yakhruju min hada azabiibi kada yacnii beertan cinabkaa intaasoo zabiibaa ka soo baxayso wa min atamri timirtana kada wa kadaa baa ka soo baxaaya fa yuxsi calayhim waa ku tirinayaa korkooda wayanduru mablaga alcushri min dalika wuxuu fiirinayaa marka intii la qiyaasay toban meelood meel maxay ku imaanayan fa yuhbitu calayhim waa ku sugayaa marka intaas baa lagugu imaanayaa zakee ogaaw marka loo imaanaya hadduu yidhaha marka aafa aniga igu dhacday waa laga aqbala hadday macquul tahay ayb fa yuhbitu calayhim huma yukhallii baynahum wa bayna athimaar iyaga iyo mirihii marka waa laysu bannaynaa ninkaa beertiisa hadduu rabo waa cunaa hadduu doono waa gadanayaa sidou doono waa ku tasarufa isaga maxaa laga rabaa marka intaas unbaa laga sugaa bes ayb marka inay tadmiin ay tahay aduu intaan u noo damaanad qaad waayo macnahan saa rabta yeel beerta marka fa yasnacuuna maa axabuu waxay jeclaystaan bay samaynayaan fa idaa adrakat ithimaaru miruhu haddii uu gaaro guridii ukhida minhum alcushru ayaa laga qaadayaa haakada fasarahu bacdu ahli اlcilmi wabihada yaquulu maaliku washaaficiyu waaxmadu waisxaaq ayb qaala xadaanaa abu camri muslim bnu camri اlxadaa almadiniyu wahuwa saduuq qala xadaanaa cabdاllahi bnu naafic huwa saaq can muxamed bni saalixin الtamaar wahuwa almadaniyu saduuqu yuqdi rawaa lahu asxaabu sunani اlarbaca can ibni shihaabin can saciid bni اlmusayab ibnu shihaab الzuhri can saciid bni اlmusayab can cataab bni asiid ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam kaana yabcaثu calى اnnaasi dadku u diraayey man yakhrusu calayhim qof kusoo qiyaaso korkooda kuruumahum wa himaarahum geed cinabkooda iyo mirahooda kuruum waa jamcu karmin waana cinab karaahatu tansiihana kusoo aroortay in lagu magacaabo magacaas haddana laakiin libayaani iljawaas unbay sidaanoo kale ku imaanaysaa xaaraan inaynan ahayn unbaa laga faa'iideysanaya kuruumahum cinabkooda iyo wahimaarahum iyo mirahooda ayb xadiidkan isnaadkiisa inqiaac baa ku jiro saciid bnu lmusayab lam yasmac min cataab ayb laakiin riwaayada kale iyo waxyaabahaasuu ku xoogeysanaya qaala wabihada snaadi ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama qaala fi zakaati اlkuruumi waxa uu yidhi inahaa tukhrasu kamaa yukhrasu اnaklu geedaha timirta sida loo odorosaa cinabkana loo odorosayaa uma tu'addaa zakaatuhu zakadiisa waa la bixinayaa zabiiban isagoo ah kamaa tu'addaa zakaatu اnakli tamran yani timirta iyadoo qoyan oo rudab abaa la qiyaasa inta timir ka soo bixi karto laakiin maxaa la bixinayaa timir waa iyadoo aha la dhiibaya cinabkuna isagoo qoyan oo markaa bisaylka kusoo bilowdaa la qiyaasayaa zabiib ahaan baana loo bixina hadhow ayb qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidu xasanu gariib qaala waqad rawaa bnu jurayjin hada alxadiida can ibni shihaabi can curwata can caaishata marka feere ibnu jurayj awal yaa ka warinayey ayb waxaan u jeedaa zuhri awal waxaa ka warinayay moxamed bnu saalix atamaar wuxuu ka dhigay xadiidka min musnadi cataab halkaana hadda ibnu jurayjna wuxuu ka dhigay min musnadi caaisha xadiidkana waxaa ka sheekh ah zuhri qaala wasaltu muxamada can hada bukhaari baan su-aalay buu yidhi faqaala xadiidu bni jurayj gayru maxfuud hadda fiiri ibnu jurayjna waa hiqo tamaarkuna waa maxamed ibnu saalixin tamaarna waa saduuq ayb say laftiisa yacnii wuxuu ku wadaa sidaas ayb riwaayadii marka ibnu jurayj wuxuu leeyahay waa hayru maxfuud waa shaad macnaha waxadiidu saciid bn اlmusayab can cataab bni asiid asaxu xadiidka cataab ayaa asaxsan midan marka ibnu jurayj buu hayru maxfuud ka dhigay ta kalow marka ayaa maxfuud ah maxfuudka riwaayada kasoo horjeeda waa shaad muqaabilu lmaxfuud waa shaad ayb ee hadda waxaa laga yaabaa bukhaari isagada marka ninkan tamaarku inuu agtiisa hiqa ka yahay binaan calaa dalika hadda marka laba qof oo maqbuula iskhilaafaan mid riwaayadiisa la rajaxaa maxfuuday noqone ka kalena shaad ana shaadku waa mukhaalafatu lmaqbuul liman huwa wlaa minhu ayb qaala baabu maa jaaa fi lcaamili cala asadaqati bilxaqi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi lcaamili cala sadaqati ninka sakada ka shaqaynayo bilxaqina uga shaqaynayo marka bilxaqi caamilkay ku tacalluqe yani sakaduu ka shaqaynayaa si cadaaladowna uga shaqeeyaa qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun huwa abuu khaalid alwaasitiyu qaala akhbaranaa yaziid bnu ciyaad can caasim bni cumara bni qataada ayb yaziid bnu ciyaad alleythi kadabahu maaliku wagayruhu rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja ninkan marka aad buu daciif u yahay can caasim bni cumara bni qataadata wahuwa alansaariyu hiqat caalimu bilmagaazi rawaa lahu asxaabu lkutub sita xaa waxadaanaa moxamed bnu ismaaciil huwa albukhaariyu qaala xadaanaa axmed bnu khaalid wahuwa alkindiyu saduuqun can moxamed bni isxaaq can caasim bni cumara bni qataada halkaas isaga soo dhaca marka labada sanad caasima marka sheekh ka ah caasim ibni cumara bni qataada ayaa sheekh ka ah riwaayadii hore waxaa ka warinayay yaziid ibnu ciyaad riwaayadana ibnu isxaaq xadiidka marka caasim labadan nin baa ka kala warinaysa yaziid iyo ibnu isxaaq yaziid marka isagu waa tacbaan waayo kadabahu maalikun wagayruhu ibnu isxaaq riwaayadiisaa fiican marka ibnu isxaaqna maxaa lagu ogayna mudallisu ahaa haddana canow ku warinayaa laakiin musnadu axmed xadiidkan imaam axmedna waa wariyey halkaasaa ibnu isxaaq uu ku sheegay samaaciisa ayib xadiidka haddii aan duruqdiisa la jamcinin cilalkiisa ma soo bixi karaa marka ibnu isxaaq cancanadiisu wax dhiboo ay leedahay male lanna isagoo musarax bisamaaca ayuu ku sugnaaday fii musnad alimaam axmed waay can maxmuud bni labiidin can raafic bni khadiij qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslm yaquul alcaamilu calى الsadaqati bاlxaqi uga shaqaynayo kalgaazi fii sabiili اllahi xataa yarjica ilaa beytihi ilaa gurigiisa ou u laabto ilaa uu gurigiisa ka tago ninkaa shaqadaa qabanaya daacadnimo iyo cadaalad ku qabanayo nin duulaan ku jiro jihaad ku jiroo kale waa ilaa uu gurigiisa uga laabto waxaa laga qaadanaa marka qofka shaqooyinka uu xataa ijaarka ku qaato oo uu lacagta ku qaato haddii uu ka cadaalad falo ou daacad ku noqdo inuu ajar ka helayo hadda caamilkii sakadaa la siinaa soomaa ujro u qaadanaa caamilka ujro u qaadanaya sakadiibuu wax ka qaadanaa haddana maca daalika hadduu daacad yahay oo niyada sameeyo ajarkan buu yeelanan dayib dadka marka dadka u shaqeeyo ama u shaqeey kambeni ama sharikad gaar loo leeyahay ama haddaad nidaam u shaqayso ee shaqo lagugu og yahay shaqadu waa inay xalaal ahaato hadday shaqadu xalaal tahayna inaad daacad u qabato ayaa lagaa rabaa oodan khiyaanin ama aada isdabamarsiiniya wax lamida aadan la imaanin haddii dadku ay sidaas yeelaan waa ku liibaanayn adduunyadana waa ugu hagaagayna musuq maasuq iyo qaabdarana naar baa lagu galaan oo halis qofka ugu yahay ayib kitaab yar ayaa waxaa ka qoray ammaanaadka noocaas oo kale ah sheekh cabdulmuxsin cabaad kitaab yaruu ka qoray majmuucu rasaa'ilkiisuu ku dhex jiraa cadaaladda islaamka iyo ammaanada qofka shaqaalaha uu ku shaqaynayo iyo mas-uuliyaadka sida qofka looga rabo inuu uga soo baxo iyo kitaab yacnii wuxuu ku qoray aad uu nusuusta ku soo aroortay iyo towjiihaad iyo wax badan buu bixiyey ayib qofku inuu is yiraahdo maahan uun mushaaraad qaadataa adiga waxaan ajeer kama helaysid saa rabta yaal saa inuu yeela ma aha ayb qaala xadiidu raafic bni khadiij xadiidun xasan wayaziid bnu ciyaad daciifu cinda ahli اlxadiid wa xadiidu moxamed bni isxaaq asaxu labadan marka kan baa roon ayb waanaba saxaxna waaba yahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmuctadii fi sadaqati sadaqada ninka ku xadgudbayo wixii ku yimid waa kii hadda cagsigiisa qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaana allaysu can yaziid bni abi xabiibin huwa abu raja almisriyu hiqat faqiih wa kana yursil rawaa lahu asxaabu lkutub sita can sacdi bni sinaan ninkan sacd bnu sinaanna waa la ihaha sinaanu bnu sacdinna waa la ihaha wahuwa alkindiyu lmisriyu saduuqun lahu afraad rawaa lahu abu dawuud wtirmidiyu wbnu maaja can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sal l salam almuctadii fi sadaqati sadaqada midka ku xadgudbayo ka maanicihaa waa ninka manciyey oo sadaqada mid diiday oo kala wa ninka sadaqada ku xadgudbay ka maanici sadaqati oo kale buu la mid yahay way ayb macnahaasna munaawi faydulqadiirka wuxuu yidhi almuctadii fi sadaqati bian yucdiyahaa gayra mustaxiqihaa qof aan mudnayn buu siinayaa maalan ow likowni alaakhidi yatawaadacu lahu ow yakhdimuhu ninkan sakadii buu bixinayaa qof aan mudnayn uu iska siinayaa amase qofka uu siiyo sakada wuxuu rabaa inuu u tawaaduco isaga oo uu yacnii u dullaysnaado ama waaba ku shaqaysanaaba mar anigii sakadii ku siiyey ii shaqay waxaas ii soo qabo yani sakadiiba uu bixinayaa wuxuu ka rabaa marka muqaabil inuu wax u qabto dayib dadkuna in badan waa iska sameeyaan ninkii qof ixsaan u falaba wuxuu rabaa inuu isaga marka u shaqeeyo taasoo kale waa lagu macneeyey ama macnaheeda waxaa la yidhi alcaamilu yaqtadii fi sadaqati waa ninka yaahudu akthara mima yajib waa caamil sakadii buu uruurinayaa inta dadka ku waajibtay ka badan buu qaadayaa nin maanicu zakaadoo kale uu xagga dembiga ka yahay ninkaas ayb ka badan buu ka qaadayaa marka kuwaasoo dhan marka labadaas macno ayuu ku macneeyey munaawi qofkii hadduu sakadii bixiyey ama uu diyaar u yahay inuu bixiyo qof hadduu ka qaadaayo maahan inuu uga qaado asagana xadgudub ku sameeyo ayb almuctadii fi sadaqati ka maanicihaa oo kale qaala wafi lbaabi can ibni cumar wa umi salamata waabi hurayra qaala xadiidu anasin xadiidu gariibu min hada lwajhi ayb waqad takalama axmed bnu xambal fi sacdi bni sinaan ayuu ka hadlay whakada yaqulu leythu bnu sacdi can yaziid bni abi xabiib can sacdi bni sinaan can anas bni malik ayb marka tii hore leyth marka isaga sacd bnu sinaan ayuu yidhi wayaquulu camru bnu lxaaris wabnu lahiica can yaziida bni abi xabiib can sinaani bni sacdin iyaga saasay dhaheen can anas bni malik fiiri marka saddex waaye camru bnu lxaaris ibnu lahiica iyo leyth leyth sacd bnu sinaan buu yidhi camru bnu lxaaris iyo ibnu lahiicana sinaanu bnu sacdin bay ninkaas u sheegeen intaasuu rabaa inuu sheega marka mukhaalafadaas qaala wasamictu muxamadan yaquulu wsaxiixu sinaanu bnu sacdin bukhaari sidaas wa qowluhu almuctadii fi sadaqati ka maanicihaa yaquulu cala almuctadii qofka xadgudbay korkiisa waxaa ah min alimi xagga dembiga kamaa cala almaanici midka sakada diiday oo kale idaa manaca haddii uu manciyo uu diido ayb baabu maa jaaa fii rida lmusadiqi musadiq marka la yidhaha oo aan saadka la shidin waa ninka saaciga ee sakada aruurinayo marka saaciga sakada ururinaya ridihiisa iyo raalli ahaanshihiisa wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa muxamed bnu yaziid huwa abu saciid alwaasitiyu hiqatun habtun caabid can mujaalidin soo marna hadda ka hor mujaalid mujaalid bnu saciid daciifo ahaa can shacbiy can jariirin qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa ataakum almusadiqu hadduu idiin yimaado falaa yufaariqannakum younan idinka tegin ilaa can ridan raalli ahaansho xaggeed inuu idinkaga taga maahane ayb abu daawuud weliba ziyaadou ku daray ninka musadiqee sakada ururinaya hadduu idiin yimaado you idinka tegin ilaa isagoo raalli idinka a maahane riwaayu ku daray abu daawuudoo abu daawuud riwaayadiisu waa ziyaadine wain dalamuuna ayay yidhaahdeen rasuul alla haddayna dulmiyaan ka waran qaala wuxuu yidhi arduu musadiqiikum wain dulimtum raalli geliya kuwa sadaqada idinka ururinayo haba la idin dulmiyee ayb bayhaqi marka wuxuu yidhi fakaannahu ra'a sabra calaa tacadiihi anuu marka waxay tahay dadkaa tacadiga ka imaanaya iyo waxyaabahaas in lagu safro xadiidkan muslimna waa wariyey fii saxiixihi wuu ku wariyey marka qofka saaciga iyo ninka sakada uu ka qaaday inay raalli iska ahaadaan baa wanaagsan marka saacigii marka in la raalligeliyo mas'alo kalena waa laga qaadanayaayo adiga haddii qof xaqi aad ku lahayd uu ku siin waayo adiga kuuma bannaana xaquu kugu leeyahay inaad diidid aa masalo iyadana marka aada in loo fahmo u baahan xaq baa ku leedahay isagana xaq buu kugu leeyahay kaagiibuu dayacay adiga kiisa inaad dayacdo makuu bannaanaanaysa nusuus badan baa ku soo aroortay addi lamaanata ilaa man itamanaka walaa takun man khaanaka iyo mas'aladaa iyadana way ka duwantahay dhaheen culummada xaqaagii oo meel cidla yaallo inaad qaadato ma lagu diidayo iyada ninkan xaq baa ku leedahay xaqaagii marka cayn oo meel taallo wa sidii aad uga qaadataba waa qaadan kartaa taas laguma diidana laakiin isagii marka waa i khiyaanay anigana waa khiyaanayaa xaqiisaan ku khiyaanayaa taas lama ogolan midaani marka nusuustaas oo kale wa oo wuxuu leeyahay saacigu xaq buu leeyahay kanna xaq haddii saacigii dulmi iyo wax lamida sameeyo kii maalka sakadii laga qaadaya maahan isaguna inuu yidhaah wax aan xaqa kuu aqaano adba ma leh ayib marka riwaayada abu daawuud macnahaasay faa'iideynaysa qaala xadaanaa abu camaar man huwa alxuseyn bnu xurayf qala xadaanaa sufyaanu bnu cuyayna can daawuud wahuwa daawuud bnu abi hindin can shacbiy can jariirin can nabiy sal l slama binaxwihi ayb xadiidkan oo kale wariyey buu leeyahay qaala xadiidu daawuuda can shacbiyi asaxu min xadiidi mujaalid marka xadiidkii mujaalid uu mutaabaco u keenay marka wuxuu leeyahay mutaabacadii baa marka xoog badan oo asalka ka xoog badan waqad dacafa mujaalidan bacdu ahli اlcilmi wa huwa kahiir اlghalط ayb qaala baabu ma jaءa ana sadaqata sadaqada tu'khadu min alagniyaa'i dadka waxhaystaa laga qaadaa faturaddu fi lfuqaraa'i baa lagu celiyaa fuqaradan waa ayo aniyadan waa ayo madaahibta waxay u badan yihiin fuqaraa lbalad aghniyaa lbalad ayb bukhaari laakiin wuxuu yidhi isaga xayu kaanuu tarjamada markuu keenay wuxuu daba dhigay xayu kaanuu meel allaale meeshay ahaadaan faqiir un inaad siisaa laga rabaa muslim isaga marka macnahaas u qaatay shaafici iyo kalena waxay leeyihiin iyaga xataa sadaqadii maku gudmayso maaligoo kale wuxuu leeyahay mma bannaana laakiin hadduu ku bixiyo waa gudmay sadaqada oo sakadii lagu celin maayo ayb sababtana de waxay leeyihiin iyaga damiirkaas celintiisana waa fiirinayaan saxaabadana qaar baa sidaas qabay oo cimraan bnu xuseyn ayaa zake soo ururin loo diray ziyaad bnu abiihi ninkii la dhihi jiray baa u diray sakadii buu soo ururiyey waa soo qeybiyey markaas waa u yimi markaasuu yidhi ahwa xoolihii aan kuu dirnay sakadii markaasuu yidhi xoolahani ma ma adaan kuu keeni lahaayuu yidhi awal ayb adigu mamaala ii dirsatay yidhi mase shaqaa ii dirtay shaqaad ii dirtay shaqadii waa soo dhameeyey oo sakadii dadkii baan ka qaaday ayagii fuqaradoodii aan ku celiyey marka masale saxaabadii ay qabeen weeyaan xataa qaarkood ayb qala xadaanaa caliy bnu saciidin ilkindiyu wahuwa alkuufiyu saduuqu rawaa lahu tirmidiyu wanasaa-iyu qaala xadaanaa xafsu bnu ghiyaad wahuwa alqaadi can ashcaf wahuwa ashcafu bnu sawaar alkindi waa daciif rawaa lahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad wamuslim watirmidiyu wanasaa-iyu wabnu maaja ayb can cawni bni abi juxayfata can abiihi abu juxayfa wahb bnu cabdillaahi suwaa'i ayaa leeyahay qaala qadima calayna musadiqu nabiyi sal l ly slam nebiga ninkii uu soo diro sakada inuu ururiyo u soo diraa noo soo galay fa akhada sadaqata sadaqadii buu qaaday min aghniyaainaa buu ka qaaday kuweenna waxhaysto fa jacalahaa wuxuu yeelay fii fuqaraa'inaa buu yeelay fuqaradeennii buu yeelay uu ku celiyey wa kuntu ghulaaman yatiiman waxaan ahaa buu yidhi wiil yaroo agoon ah fa acdaanii minhaa wuxuu iga siiyey qaluusan nirig buu iga siiyey yar ayb xadiidkan marka sanadkiis waa daciifo ashcatu bnu sawaar baa ku jiro masalada marka shaaficiyada iyo jumhuurka ayuuna daliil u yahay leanna akhniyadii buu ka qaaday ma naqlinin fuqaradii meesha unbuu siiyey ayb qaluus marka yujmacu calaa qilaas ayaa lagu jamciyaa ficaal ayaa lagu jamciyaa wahiya anaaqatu ashaabatu wey naaqada yar waa dhalinyarta yar nirigta waa marka ayb xadiidkan marka ma ansixin laakiin qolada marka naqlinta lama ogolo dhehaysu daliil u noqon lahaa qaala wafi lbaabi can ibni cabaas qaala xadiidu abi juxayfata xadiidun xasan tirmidi marka waa xasaniyey xasannimadana marka waa xasanun ligayrihi lanna hadduu xasan ilaaqo ligayrihi buu ka wadaa qaala baabun man taxilu lahu zakaa zakadu yay xalaal u tahay oo iu bannaan tahay yani inuu qaato war qaala xadaanaa qutaybatu wacaliyu bnu xujirin qaala qutaybatu xadaanaa shariikun wa qaala caliyu bnu xujirin ahbaranaa shariikun sidii muslim oo kale u galay marka alfaadu ladaa ayuu kala saaraa labadooda marka mid walbaa lafdigii xadiidka ku gutay ayuu gaar u sheegay hebelna wuxuu yidhi xadaanaa hebelna ahbaranaa ayb aad marka muslima cinaayo badan u siiyo kutubu it ayb almacnaa waaxidun macnuhu waa mid xadiidkooda yani macnaa xadiidi qutayba wa caliy bni xujirin waa waaxidun lafdigooda xoogaa marka kala duwanaansho waa ku jiraan ayb can xakiimi bni jubayrin wahuwa alasadiyu daciifu rumiya bitashayuc rawaa lahu asxaabu sunani alarbaca ninkan marka waa daciif can muxamed bni cabdiraxmaan bni yaziid wahuwa anaqaciyu hiqatun can abiihi cabdiraxmaan bni yaziid annaqaci hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutub asita can cabdillaahi bni mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man sa'la annaasa dadka qofkii weydiisto walahu maa yugniihi wax ku filan oo deeqana u sugnaadayoo haysto jaa'a wuu imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wa mas'alatuhu wa atharu mas'alatihi baryadiisa raadkeeda fii wajhihi wejigiisa dhexdiisa xaal uu ahaaday khumuushun uu yahay buu imaanayaa jaa yowma alqiyaamati waa imaanayaa walxaal atharu mas'alatihi fii wajhihina ay tahay khumuushun yani xagatin ow khuduushun ama xagatin khumuush iyo khuduush isku mid ow amase kuduuxun dhaawacyo xagatimo markaa ay tahay ayuu imaanayaa qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah wamaa yugniihi yani baryadiibaa raad ku dhigayso qiyaamaha isagoo diirdiiran buu imaanayaa qiila yaa rasuula allah wamaa yugniihi waxaa la yidhi maxaa qofka qani ka dhigo qaala khamsuuna dirhaman konton dirham ow qiimatuhaa min adahab ama wixii u dhigmoo dahab ah ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamay isnaadkiis waa daciif laakiin waa xasan bimajmuuci uruqihi wuxuuna tusayaa qofku muxuu hani ku noqonayaa konton dirham qaar waxay yidhahdeen afartan dirham qaar waxay yidhaahdeen nisaab zake laga bixiyaa ninkii haysto waa hani khilaafkan ku dhex sheegayna qaala wafi lbaabi can cabdillaahi bni camrin qaala xadiidu bni mascuud xadiidun xasan waqad takalama shucbatu fi xakiimi bni jubayr min ajli hada alxadiid qala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa yaxya bnu aadam huwa saaxibu kitaabi alkharaaj qala xadaanaa sufyaan can xakiim bni jubayrin bihada alxadiid awliyaa ka warinaaye shariik hadda sufyaanu thawri baa ka warinaya ayb hadda laakiin tan mutaabaca ma noqonayso lana xakiimka isaga waa wax la haysto laakiin kownuhu sufyaan uu ninkan ka warinaayo xoogaa yar macnay u samayneen waxa uu meeshuu keenayo intaas faqaala lahu cabdullaahi bnu cuhmaan saaxibu shucbata baa wuxuu ku yidhi sufyaan low gayru xakiimin xadatha bi haada cabdullaahi bni cuhmaan oo shucbo saaxibkiis abaa wuxuu yidhi xadiidkan xakiim keyrkiis mau sheego lowdan waa bimacna tamanii yani allah haddii uu xadiidkan werin lahaa xakiim ninaan ahayn fiicnaan lahaydaa ayb faqaala lahu sufyaan sufyaan wuxuu ku yidhi wamaa lixakiimin laa yuxadisu canhu shucbatu maxaa xakiim u sugnaaday oo lahaantiisa ahaadayoo shucbo uunan uga warinaynin qaala wuxuu yidhi nacam haa buu yidhi shucbo kama wariyo xakiim qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi samictu zubaydan yuxadisu bihada can muxamed bni cabdiraxmaan bni yaziid marka sufyaan thawri wuxuu keenay mutaabacuu keenay waxaan maqlay buu leeyahay zubayd oo ka warinayo xadiidka moxamed bni cabdiraxmaan ibni yaziid leanna u fiiri xakiim awaliyow ka warinayay muxamedkan nin aan xakiim ahaynoo zubayd baanba ka warinaa buu leeyahay sufyaan ayb kaanao marka mutaabaca inuu tilmaamayo qaala alxaafidu alxaafid ibnu xajar fatxiga wuxuu ku yidhi wanasa axmadu fi cilal اlkhalaal wagayrih calى ana riwaayata zubayd mawquufat imaam axmed wuxuu caddeeyey riwaayadan uu sheegayo sufyaan can zubayd can moxamed bn cabdiraxmaan bn yaziid waa mawquufo ayb mawquufat calى cabdillahi bni mascuud marfuuc maaha sida midan marada maxay mutaabaca noqotaa marka iyadana halkaas baa marka laga galay fatxulbaariga marka wuxuu ku keenay baabu qowli llahi caza wajala laa yas'aluuna annaasa ilxaafan kitaabu zakaah ka mida bukhaari halkaasuu mas'aladan ku baabaystay markuu aayaddaa baabeeyey buu yidhi wakam alghinaa wa kam alghinaa ayb halkaasuu marka baab ugaga dhigay qaala waalcamalu calaa hada cinda bacdi asxaabina sidan bay ku tageen wabihi yaquulu thawriyu cabdullahi bn lmubaarak waaxmadu waisxaaqu qaaluu ida kana cinda arajuli khamsuuna dirhaman hadduu haysta lam taxila lahu sadaqatu walam yadhab bacdu ahli lcilmi ma aynan ku tegin ilaa xadiidi xakiim bni jubayr wawasacuu fii hada arrintaana waa waasiciyeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen ida kaana cindahu khamsuuna dirhaman ow akharu konton dirham ama ka badan hadduu haysto wahuwa muxtaajun nin baahanna uu yahay falahu an yaakuda min azakaati zakada waxaa ka qaadan karaa leanna qof wax haysto miskiin waa noqon karaa suuratlkahfi alla wuxuu yidhi ama asafiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri masaakiinna waa lagu sheegay doonna waa leeyihiin dad doon laho shaqaysto wa masaakiinna waa lagu tilmaamay marka qofku isagoo wax leh konton dirham isagoo haysta haddana miskiin waa iska ahaan karaa wa huwa qowlu shaaficiyi wa gayrihi min ahli lfiqhi waalcilmi sidaanna marka waa qowlka shaafici iyo keyrkiis ay qabaan ahlu cilmiga weliba shaafici wuxuu yidhi qad yakuunu rajulu ghaniyan bidirhami maca alkasbi konton dirham iskaba dhaaf waxaa laga yaabaa qofku inuu hal dirham hani ku yahay maca alkasbi xooguu leeyahay waa shaqaysan karaa maanta hadduu hal dirham soo helo kasab iyo wax ku dardaro waa yani waa waa waa hani nin wax haystoo isku filan miskiin maa wlaa yugniihi alfu maca dacfihi fii nafsihi wa kahrati ciyaalihi kun inaynan qani ka dhigayninna waa laga yaabaa buu yidhi ilmihiisu hadday badan yihiin isaguna uunan shaqaysan karin ayb marka qofka qaninimada wax ku xiran waaye baahidiisa lacag laguma xadidi karo waxaa laga yaabaa maanta nin mushaar u qaato shan boqol lix boqol ama kun dollar u qaato haddana inaynan ku filnayn afar xaas uu leeyahay konton caruur uu leeyahay ma ku filnaanaysa haddii marka nin laba caruura leh iyo hal xaas leh kun ou qaato waa ku filantaha marka haddii la yidhaahdo dadka oo dhan hal xaalad ha laga soo qaado ninkii kun haystaba waa waa waa waa waxbuu haystaa waa qani haddii la yidhahdo ma ma fi- ma ma- ma xoog badna xaafidku marka madaahib badan buu sheegoo khaninimadii ku tacalluqdo sidaa tanaana ugu xoog badan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan maa jaa wuxuu ku yimid man laa taxilu lahu sadaqa qofka aynan sadaqadu xalaal ahayn qaala xadaanaa abu bakrin moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa abu daawuud aطayaalisiyu qaala xadaanaa sufyaan huwa thawriyu xaa xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa sufyaan halkaas isaga imaana sanadka marka sufyaan baa marna cabdurazaaq ka wariyey marna abu daawuud aطayaalisi can sacd bni ibraahim can rayxaana bni yaziid wahuwa alcaamiriyu maqbuulu can cabdillaahi bni camrin can اnabiy sal l slama qaal laa taxilu sadaqatu liganiyin sadaqadu hani uma xalaal ahaa walaa lidii miratin awood mid u saaxiiba sawiyin oo xoog loo eg yani toosan ayb ayb xadiidka marka isnaadkiisu waa xoog badan yahay isagoo marka min xadiidi abi hurayra abi saciid isagoona waa jira ayb laba qolo marka sadaqadii uma xalaala nin hani ah hani maxaa lagu noqdaa marka qofku hani wuxuu ku noqdaa xoolo ou haysto waa ku noqdaa waxaa kaloo hani ku noqdaa isaga nafaqadiisu inay qof u saaran tahay haweenta la qaboo kale waa hani liannahaa haniyatun bizawjiha ilmaha yareerkaa akhniyow haniyun biwaalidayhi biwaalidiibuu hani ku yahay walidaalika adiga zakadaada ilmahaaga ma sii kartid sababta ilmahaaga waaba haniba waxay hani ku yihiin adiga nafaqadaada muxtaajiin ma noqon karaanba marka ayib waxaa kaloo hani lagu noqdaa haniyun bilkasbi lacag meel uma taallo laakiin hadduu suuqaan aado maanta waxaa soo hela xooggiisuu kusoo helaa xirfadiisuu kusoo helayaa aqoontiisuu kusoo helayaa ee ninkaasi sake lama siinayo hadday shaqadu suuragal tahay shaqadiiba haddaynan laakiin suurtoobaynin oo kale qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wa xubshiyi bni junaadata wa qabiisata bni muqaariq qaala xadiidu cabdillaahi bni camrin xadiidun xasan wqad rawaa shucbaة can sacd bni ibrahim hada اlxadiiثa bhada اlisnaadi walam yarfachu yaa iskhilaafay meeshaan shucbe iyo iyo sufyaan labadoodaa iskhilaafeen qaala wqad ruwiya fi gayri hada اlxadiiثi can الnabiy sal ا slm la taxilu اlmasأlaة lganiyin wla lidii mirati sawiy waida kana rajulu qawiya muxtaaja ninku hadduu yahay xooguu leeyahay laakiin waa baahan yahay walam yakun cindahu shayun waxna ma haysto fatusadiqa calayhi waa lagu sadaqaystay ajza'a can ilmutasadiqi cinda ahli lcilmi ahlucilmiga marka agtooda waa sadaqadaas waa gudmaysaa xooguu leeyahay baahina waa iska muxtaaj waa lagu zakaasaa lagu siiyey waa ku gudmaya zakadii wa wajhu hada alxadiidi xadiidkan macnihiisuna cinda bacdi ahli lcilmi cala almas'alati waay xadiidkan baryada waay waxuu ka hadlayna ayb laa yani baryo uma xalaal aha waay ninkaas ee laakiin haddii uu isagu baryadiiba sameeyey maalan ama waa hani inuu wax baryo ma ahayn waa muxtaaj yani waxaan ujeedaa waa waa qawi xooguu leeyahay waa lagu zakadii baa la siiyey waa waa ka gudmaya zakadii xadiidkanna marka mas'alada waa baryada waxuu ka hadlayuu leeyahay alimaamu tirmidi ayb kitaabka marka fawaaiddiisay ka mid tahay cilalkii waa tilmaamaa axaadiidta waa towjiihinayaa kelimaadka qariibka iyo waa soo saarayaa madaahibta iyo waa ka hadlayaa ayb qaala xadaanaa caliyu bnu saciidin ilkindiyu qaala xadaanaa cabduraxiimu bnu sulaymaan huwa alkinaaniyu aw iطaa'iyu ثqة lh تصانيif rawaa lahu أصxaabu الkتب الستة can mujaalidi can caamir caamirkaas yaa waay marna shacbi buu ku leeyahay marna caamir uu ku yiri waa halkii nin can xubshiy bni junaadata asaluuliy qaala samictu rasuula allahi sala ll cl slm fi xajati alwadaac wahuwa waaqifun bicarafata isagoo carafo taagan ataahu acraabiyun nin reebaadiya u yimid fa akhada biarafi ridaa'ihi maradiisa goyiisa kore darafteeduu qabtay fasa'alahu iyaahu waa weydiistay marka waa baryey fasa'alahu iyaahu labadii mafcuul marka waa kuwaas fasa'ala wuu su'aalay yacnii hu nebiguu su-aalay iyaahu shayguu su-aalay waxbuu su-aalay fa acطaahu ama marada waayaba marada lafteeduu su-aala maradaan isii buu yiri iska reebaadiyada fa acطaahu waa siiyey wadahaba waa tegey facinda dalika meesha agteeda xarumat ilmas'alatu baryada xaaraanay noqotay faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam ina almas'alata laa taxilu liganiyin walaa lidii miratin sawiy ilaa lidii faqrin mudqic ilaa lidii faqrin mid faqri u saaxiiba maani mudqicin daran ow gurmin mufdicin ama nin qaamoobay si daran u qaamoobay mufdicin yacnii nin qaan ama dayn lagu yeeshay aad u qaamoobay marka si daran waman sa'ala annaasa ninka dadka baryo liyuriya bihi maalahu liyuriya bihi maaluhu maalkiisu si u u bato kaana wuxuu ahaanayaa khumuushan fii wajhihi diirnaan ayaa wejigiisa ahaanayso yowma alqiyaamati bukhaari marka xadiid sidaan oo kale ah ina almas'alata kaddun ayuu keenay ama ninka saa'ilka waa imaanayaa qiyaamaha walaysa fii wajhihi muscatu laxmin wuxuu ku daba xijiyey qiyaamaha wuxuu yidhi tadnu shamsu yowma alqiyaamati qoraxdii waa soo dhowaanaysaa qadra miilinay imaanaysaa ninkan marka qiyaamihii qoraxdiio halkan timid iyo isagiion maqaarba lagu arkin maxaa kala haysta marka dadka hadda tuugsigu aada uga batay boqolkiiba lixdan toddobaatanba dadka waxaa isleedaa waa tuugsadaan maaha keliya kuwaan masaajidda iyo katutuugsada keliya qof dhan baa subaxdii dhaqaaqaayo waa soo shaxaatamayo leeyahay bal meelahu soo marmaraan dadkuu yaqaana iyo markaasaa la dhibsanaya xataa waxaa laga yaabaa markii loo jeedaba dadku inay dhibsadaan bani aadamku baryada waa necab yihiin qofka xataa si kastau ahaa waa dhib waa la dhibsana waana la naca ayb marka qofku inuu wixiisa yarkaa ee ilaahay siiyo qanaaca uga darsado rabbi iska baryo albaabka ilaahay qofkii gargaraaco waxba ka waayin maayeen intuu bani aadan gargaraacayo waradfan ayay noqonaysaa yaakuluhu min jahannama ou jahannama ka cunaayo yacnii dambas kulul raran ou cunayo oo min jahannama jahannama ah faman shaaa falyuqila waman shaaa falyuksir ninkii rabo wuxuu yidhi ha badsado ninkii rabana ha yaraysto ayb dhagax kulul ama ciid kulul ayay u noqonaysaa uu markaas hambanayo qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa yaxya bnu aadam can cabdiraxiim bni sulaymaan naxwahu xadiidkii horeo kale qaala alimaam abuu ciisa hada xadiidu gariibu min hada alwajhi ayb wejkii kalena hadda mujaalid ibnu saciida ku jira soo maha qaala baabu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man taxilu lahu sadaqatu min alghaarimiina wagayrihim dadkay sadaqada u xalaal tahay min alghaarimiina kuwa daynoobay iyo wagayrihim ninka haarimkaa sadaqada waa u xalaal inuu qaato laakiin haarimka qaadanaya waxaa shardi ah wuxuu ku daynoobay inaynan macsi ahayn kow shardiga labaadna waxa uu yahay deyntiisu an takuuna an takuuna xaalatan hadda inay tahay deyntiisa haddii deynta laga rabo laba sano kadib sanadan lama siinayo sakadeeda masaladan marka hore ee inuu ku daynoobo shay-an macsi ahayn waa daruuri lan hadduu macsi ku daynoobay ee la siiyey haddana macsidii unbaa loogu sii kaalmayna haddii laakiin uu towbad keenay dariiqo fiican iyo towbo uu la yimid dayntiina ay dul saaran tahay waa laga dhiibayaa markaas hadduu towbo keenay waxaa lamida marka masaa-ishan oo kale qof baa qof dilaayo dariiqaas iska taagan oo iska mooryaan oo kale ah kasbow nin u dilayaa diyaa laga baxana isagiina ma towbad keenin xataa walba hadduu towbad keeno dadkii wax ka dilayna ogolaadaan in laga bixiyo oo balla badbaadiyo towbada lagu kaalmeeyo way iska fiican tahay laakiin ninkii diyadii waa laga bixiyey towbana lama warsanin ilaahay ka cabsana lama dhihin waa dhaqaaqay qorigiisii oo garabka saartay haddana mid kaleo haddana ku dhuftay kaga saaray waa marka waxyaabaha dhibka yaallay ka mid tahay qof daynoobay dayn waxaa looga oo macsi ku daynoobay waxaa looga bixin karaa inuu toobo keeno ayb dadkan qaadka ku daynoobana waa la mid zake lama sii kara sadaqana lama sii kara sadaqa lama siin kara waxaan ka wadaa calaa asaas dayntaas iskaga bixi haddii kale waxay noqonaysaa wad un qaadka anna waa kaa bixina adna cun ayb haddii laakiin uu ka towbad keenay intii lagu lahaa waa laga bixina ayb qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna اllayثu can bukayr bni cabdاllahi bni اlashaj can ciyaad bni cabdillaahi can abi saciidin اlkhudriyi qaal usiiba rajulu fii cahdi rasuuli llahi sal l salam ayaa la asiibay fii himaarin ibtaacahaa miro ou gatay dadou miro ka iibsaday mirihii baan markaa yaa ka baaba-ay deynna waa lagu yeeshay mirihii deyn buu ku iibsaday fakahura deynuhu ayaa badatay faqaala rasuulu llahi sal l salam tasadaquu calayhi nabigu wuxuu yidhi ninkan ku sadaqaysta fatasadaqa annaasu calayhi falam yabluq dalika wafaaa daynihi arrintaa ma aynan gaarin marka deyntiisa oofinteeda inay dhammaystirto faqaala rasuulu llahi sal l salam lighuramaa'ihi wuxuu ku yidhi khuduu maa wajadtum waxaad ka heshaan ka qaata walaysa lakum ilaa dalika intaabaadna ku leedihiin xadiidka saada waxu u keenay nebiga in lagu sadaqaysto amray waana hariib nin daynoobayo waa haarib xadiidkan mas'alo kalena waa loo deliishadaayo mas'alatu wadci ljawaa'ix kitaabulbuyuuc iyo meelahaasaan ugu tegaynaa ayb qaala wafi lbaabi can caaishata wajuwayriyata wa anas qaala xadiidu abi saciidin xadiidu xasanu saxiix hada akhirh wallah aclam wsala allah wslm cla nabiyina mxamed